بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تأليف القرآن qur-aanka isku keenidiisa caddaynteedii ay u baab yahay waxaan soo marnay shalay jamcu lqur'aan haddana ta'liifu lqur'aan ayuu baabeeyey ta'liifku marka waxa uu yahay isu soo dumid aayadaha la isu keenaayo oo suuradaha lagu daraayo waa towqiifi oo nabiga sala allahu calayh waali wasalama isaga ayaa amraayey oo wuxuu dhahayay aayad fulaan meel hiblaayo geliya aayaddan suurad hiblaayo geliya laakiin suwarka tartiibkooda iyo sida ay u kala horeeyaan arrin ijtihaad u khuduucaysa waaye middaas marka aayadaha iyo ayuu ka hadlayaa meeshaan dayib iyo suurooyinkaas siday u kala kala hormarintooda iyo waxyaabaha ku tacalluqo qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadaanaa ibraahimu bnu muusa wahuwa اlmulaqbu bisagiir qaala akbaranaa hishaamu bnu yuusuf wahuwa sancaaniyu ana bna jurayjin akbarahum qaala waakbaranii yuusufu bnu maahak marka ayb qaala waakbaranii yuusufu bnu maahak qaala inii cinda caaishata ummi اlmu'miniin caa-isho agteeda yani yaan ahaa cinda um yani ummi اlmu'miniin ayb meeshaan marka sanadka qaala waakbaranii yuusufu bnu maahak ayaa ku jirta waawdaani marka meesha uu cadfaayo ma cadda bacdi nusakna waxay qorayaan iyadoo waawda aynan ku jirin sida riwaayat nasafi oo kale ayb oo ana bna jurayjin akbarahum qaala akbaranii yuusuf bnu mahag sidaasaana fiican marka macnaahaan ayb qaala inii cinda cinda caaishata umi اlmu'miniin radia allahu canha agteeda ayaan ahaa id jaaha ciraaqiyun waxaa u yimid nin ciraaqi ah faqaala waxa uu yidhi ayu lkafani khayr karfanta mideebaa u khayr badan qaalat waxaay tihi wayxaka wamaa yaduruka oo maxaa ku dhibaya yani karfanta wuxuu mooday midda cad maadaama nebigu uu sunneeyey inay waajib tahay oo kale marka iyadana waxay leedahay karfanta cadi waajib maaha mid aan caddayn xataa haddii lagu karfano meydka waa un u gudmaysaa ayb wamaa yaduruka maxaa ku dhibaayo qaala yaa uma almu'miniin ariinii bal itus musxafaki musxafkaaga itus qaalat waxay tihi lima maxay qaala waxa uu yidhi lacallii ualifu alqur'aana likay ualifa alqur'aana qur'aanka si aan isu soo aan u jamciyo musxafkaaga intaan fiiriyo aayadihii iyo suuradihii say isu leeyihiin inaan markaa yacni aan u jamciyo likay ualifa alqur'aana qur'aanka si aan u jamciyo u ururiyo calayhi korkiisa musxafkaaga ayb fainahu yuqra'u gayra mu'alafin fainahu qur'aanku yuqra'u waa la akhriyaa gayra mu'allafin isaga oo aan isku dunnayn oo aan isku tartiibsanayn qaalat waxa ay tihi wamaa yaduruka maxaa ku dhibayo ayahu kiisi oo qara'ta qablu aada hor akhriso yacnii qur'aanka middii aad suuraddii aada hor akhriso maxay kuu dhibaysaa waxba kuuma dhibaysee meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa suuradihii iyagoo kala hormarsan tartiibtii iyagoon la ilaalinin haddii qofka uu ku akriyo waxa ma dhibayso oo maalan intuu akriyo suuratu asaf maalan suuratu saf intuu akriyo haddana uu markaa yacni suuratu اlxashri ama suuraة اlmumtaxina ou akriyo waa leeyahay ayb waxba ma dhibayso in kastoo tartiibta musxafka ay mumtaxino horeyso saf ay ku xigto suuratu saf haddana haddii la dabagediyo oo suuratu saf inta la akriyo haddana suuratu lmumtaxina la akriyo waxba ma dhibayso ayb wamaa yaduruka maxaa ku dhibaayo ayahu kiisii oo qara'ta qablu aada akhriso inamaa nazala awala maa nazala minhu suuratun inamaa nazala uu soo degay qur-aankii awala maa shaykii ugu horreeyo nazala soo degay minhu min alqur'aani qur-aanka xaal uu ka mid yahay suuratun ayaa soo degtay suurad min almufasali mufasalka ka mid ah fiiha dikru اljannati waannaar oo jannadii naartii lagu xusay yacni qur-aankii awal soo degay waxaa ka mid ahaa qur-aankan mufasalka ah oo jannada ay naarta ka sheekaynaysa oo suurat اlmudathir qur-aankii soo hordegay mudahira ka mida suurat اlmudathirna meeshay qur-aanka hadda uga taallo waad aragtaa ayb oo qur-aanka iyadaana soo hordegtay suuraddii ugu horeysayna ma aha faatixadaa ugu horeyso baqaraa ku xigto aali cimraana ku xigto mudathir marka goorbay imaanaysaa cabaarka ba marka waxay leedahay qur-aanku sida uu usoo kala degay suuradihii usoo hordegay ayaa meel dhexe ama meel dambe ku jiro marka waxba kaama dhibaysa sidii aada u akriso midda la diidaayo marka waxay tahay suuradda gadaalgadaal in loo soo akriyo ayb shicirka carabta waxay samay jireen qofku inuu aada shicirka u yaqaano iyo in kale marka uu rabo inuu istijaabiyo beydka ugu hooseeyo kasoo bilaaba koru usoo wadaa marka waxaas lama ogola taas marka aayadihii in la dabagediyo oo laga soo bilaabo waladaaliin inta laga soo bilaabo faatixada alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin la keeno khalad waa taas waana ciyaaro iyo dhildhil ayb tankiiskaasaan la ogolayn ama suuraddii oo dhammaystiran haddaad mid ka korayso u gudubto laa ba'sa ayb ayb xataa idaa haaba annaasu ila alislaam ilaa ay dadku islaamkii ugu soo laabteen oo ay yacnii yimaadeen nazala alxalaalu waalxaraamu markay soo bateen oo islaamka si fiican ugu soo laabteen ayaa xalaashii xaaraantii ay soo degtay walow nasala awala shay-in shaykan ugu horeeyo soo dega hadduu ahaan lahaa laa tashrabu alkhamra khamraha cabinina laqaaluu waxay dhehi lahaayeen laa nadacu alkhamra abadan khamrada weligeen ka tegi mayno laa tasnuu walow nasala hadduu soo degi lahaa laa tasnuu ha sinaysanina laqaaluu laa nadacu zina abadan annagu zinada weligeen ka tegi mayno bay dhehi lahaayeen laqad nazla bimakata calaa muxamedin sala allahu calayhi wasalam maka ayaa nebi moxamed korkiisa oo qur-aanka kula soo degay wa inii aniga oo la jaariyatun gabar yar oo alcabu aan ciyaarayo bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa wa amar micna anoo yar ayaa suurat lqamar ay soo degtay wamaa nazalat suurat lbaqarati waannisaa suuradaha ugu koreeya qur-aankoo baqara iyo nisaana ma aynan soo degin ilaa wa ana cindahu anoo nebiga xaas u ah oo la joogay soo degeen bal taana fiir intay isu jiraan bal isaacatu mawciduhum anoo cunug yaroo ciyaaro ayay soo degtay baqara iyo nisaana anoo xaas nebiga u ah ayay soo degtay marka labadooda intay uga yaallaan musxafka baqara iyo nisaa horeysa fiiri markaayb wma naزlat suuraة الbaqaraةi والnisaءi إila وأna cindahu qaala waxa uu yidhi faأkhrajat lahu الmusxafa musxafkii bay usoo bixisay faأmlat calayhi aaya الsuwari waxay u yeedhisay suuradaha aayadahooda ayb xadiidka marka tarjamada xadiidku ismudaabaqaynayaan oo qur'aankii aayadaha in la kala hormariya ma banaana suurooyinka laakiin waa la kala hormarin karaa ayb oo haddana qur-aanku sidii uu u soo degay inuunan u kala horreyninna waana tuseen ayb ayb marka musxafkan faatixada ugu korayso suurat nnaasna waa ugu dambaysaa ayb manaa macnaheedu suuradba suuradday ka horeyso inay ka soo hordegtay sida xadiidka ay ku tilmaamayso qال xdثna آdم هو بن أbي إyاس الcسqلاني qال xdثna شعبة عن أbي إسحاaq qال سمعت عبدالرحمن بن يزيد qال سمعت بن مسعوudi يquuل بن مسcوud baan mqlay oo dhahayo في بني إسرائيiل والكهفi ومaryمa وطاhا والأنبiyaaءi إnahuna iyagu min الcتاaq الأwل waa qur-aankii hore oo soo hordegay ee hore wahuna iyaguna min tilaadii waa maalkaygii hore waay yani waa suuradihii aan horay u bartay waay ayb suuradihii aan horay u bartay ayay ka mid yihiin suuradahaanu haddana qur-aanka dhexday uga jiraan hadaa fiiriso suurat اlkahfi iyo maryam iyo طaaha iyo suurat اlisraa iyo dhexday uga jiraan ibnu mascuudna wuxuu tilmaamayaa in mar hore ay soo degeen qال xdثna أبوالوليد وهuو هiشhام بن عبدالملك الطyالسي qال xdثna شعبة qال أنبأna أbو إسحاaq أنه سمع البراء رضي الله عنه qال تacلمت سبح اسم ربka الأعلى ayaan bartay qبلa أn يqdم النبي صلى اه عليه وسلم نبga intuna intuu soo galay madiine ka hor ayaan bartay qaala xadaanaa cabdaanu iyadana marka qur-aankii hore ayay ka mid tahay oo qabla alhijra soo degay haddana maca daalika wakaasaa yani qur-aanka meelaha u dambeeyay ka mid tahay qaala xadaanaa cabdaanu wahuwa cabdاllahi bn cusmaan can abi xamzata wahuwa abu xamzata الsukariyu ayb can اlacmash marka asukari ayaa la yihi lixalaawati kalaamihi عن الأعمش عن شقيق قال قال cبد اللهi لqd تacلمت waxaan bartay النdاaئرa suuradaha isu eg egoo isu dhigmo اlatيi kaana النبiyu sl اه sلم nebigu uu ahaa yaqra'uhuna inuu akrinayay اثنaين اثنaين iyagoo laba laba ah fيi kuli ragcaةi ragcad kastaa laba uu ku akrin jiray faqaama cabdullaahi waa kacay wadakala macahu calqamatu ayaa la soo galay wakharaja calqamatu wuu baxay fasa'alnaahu waa su'aalnay faqaala waxa uu yidhi cishruuna suuratan min awali lmufasali waa labaatan suurad oo laga bilaabo suuratu qaaf inta ka hoosayso kasoo bilow calaa ta'liifi ibni mascuud ibni mascuud musxafkiisa sida uu u qoran yahay aakhiruhunna waxaa u dambeeya buu yidhi alxawaamiin xaamiin adduqaan wacama yatasaa'aluun yani cabdullaahi bin mascuud musxafkiisa tartiibta waa ka bedelnahay musxafkan oo suuradaha waa kala hormarintooda iyo isagoo marka tartiib gaaro u lahaa uu u tartiibiyey hadee horena waa u sheegnoo suura suuradaha isku xigooda waa arrin ay saxaabada ku ijtihaadeen laakiin aayadaha suuradda la gelinaayo nebigaa u sheegayo sala allahu calayh waalihi wasalam marka ibn mascuudna inuu musxafkiisu si u tartiibsan yahay ee musxafkanna si kale waxuma dhibaysa ayb baabun kana jibri kaana jibriilu yacridu اlqur'aana calى الnabiy sal ا l slam jibriil nebiga iyuu qur-aanka u bandhigi jiray bandhiga macnihiis waxaa weeyaan nebigana waa akri jiray waa dhegeysan jiray jibriil jibriilna waa akri jiray uu dhegeysan jiray nebigan markiisa sala allahu alayh waalihi wasalam cardi weeyaan marka qiraa'adii baa laysu bandhigaa wa qaala masruuqu can caaishata can faatimata calayha asalaam asara ilaya الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waa ii siraystay ana jibriila jibriil yucaaridunii biاlqur'aani kula sanatin jibriil qur-aanka ayuu ii bandhigi jiray sanad kastaa mar wa inahu caaradanii alcaama sanadkan wuxuu ii bandhigay maratayni laba jeer ayaan dhammaynay walaa uraahu mana u malaynayo ilaa xadara ajalii wakhtigeygii inuu soo galay ou yimid oo aan dhimanayo ayaan u malaynayaa buu yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku markuu dhimashada usii dhowaadaba in daacaadka uu badiyo awal intii uu samayn jiray inuu kasii badiyo lanna aakhiradii runta ahayd buu usii dhow yahay ayb waxaa kaloo laga qaadanaya qur-aanka in laysku cardiyo oo qof qur-aankii yaqaano inaad akhriso uu ku dhegaysto say uu akhriyo aada dhegaysatid qaladaad badan baa ku saxmaayo meelo badanood isleedaa waa saxsan tahay ayaa lagaa saxayaa ajar waa laga helayaa waa mudaaraso qur-aanka la daraasaynayo ayb waqtigaana hadda waaba yaraatayba taas oo kale ayb meelaha qaarkood salaada subax markii la tukado yaa waxaa la sameey jiray xalqo oo qur-aanka cardi ah laysu la la la la akrinaayo oo nin sheekha marka uu dhegaysanayo dadka ka saxaayo waa bacda alfajri dadkaan hadda iyagu ganacsiga ama shaqada iyo u kallahayo waxaa u fiican inay sidaas samaystaan oo intii isku dhowba qof qur-aanka u yaqaano oo u badiyo inay yidhaahdaan war adna aada ajarka heshide qur-aankii aan akrino na dhegaysanna sax ayb meelo badan meesha masartan iyo aaday ugaa jiraan dad waayeel oo waxaad arkaysaa marka qur-aankaas isku akrinayo oo isku dhegaysanayo la saxayo hadda subax walbo marka subax kasta markii wax laguu saxo waa dhowaanaysa ma subax walba marka wax laguu saxo waa baranaya qur-aanka laa shaka ayb soomaalidu marka wow qur-aan iyo waa beriyey waa beriyaa badan soomaan waa un baranaa qofka hadiiba uu nool yahay ayb taas marka hadda aaday u yaraatay walidaalika qur-aankiiba hadda dadku waa kasii baxaa yacni waxaad moodaa xifdigiisii iyo ihtimaamkii la sii jiray iyo xoogaa inay sii yaraanayso soomaalida waa fiicnaan jirtay laakiin waa lasii yaraan waa lagasii waa lasii yareeyey ayb marka de nebiga mucalimkiisao jibriil ah iyo mucalimulbashar oo nebiga ah sala allahu calayhi wasalam yaa qur-aanka isu akrinayo kala dhegaysanaya annagii marka ma ma ka maaranaa waa maya qaala xadaanaa yaxya bnu qazaca qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdi can الzuhriyi can cubayd اllaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana الnabiyu sala اllahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa ajwad annaasi dad midka ugu deeq badan bilkhayri khayrka lagu deeqo wa ajwadu maa mar marka ugu badanoo yakuunu uu ahaanayo fii shahri ramadaan bisha ramadaan dhexdeeda yay ahayd markuu ugu deeqda badnaa lianna jibriila maxaa yeelay jibriil kaana yalqaahu wuu la kulmi jiray fii kulli leylatin habeen kasta oo fii shahri ramadaan bisha ramadaan dhexdeeda ah xataa yansalikha ilaa bishu ay dhammaato yacridu calayhi rasuulu llahi sal ll ly slam alqur'aana nebiga wuxuu u bandhigi jiray uu ku aqrin jiray jibriil korkiisa qur-aanka faidaa laqiyahu haddii uu la kulmo jibriilu jibriil ou la kulmo kaana wuxuu ahaa nebigu ajwada bilkhayri khayrka mid ugu degdeg badan oo ugu deeq badan ugaga deeq badan min ariixi almursalati dabaysha la diray dabaysha roobka wada ee dheeraynayso isagaa uga dheeray jiray khayrka meeshaan culimmada waxay leeyihin waxaa laga qaataa mas'ale muhiim oo ah dadka wanaagsan iyo waqtiga mawsimka khayrka iyo iyo dadka wax laga siyaadsanayo iyo inta aan loo imaanin ka hor waxaa wanaagsan qofku inuu weel oo wax ku shubto soo diyaarsado weelka marka uu wax ku shubanayo waa maxay qalbigaaga inaad nadiifiso oo dadaashid daacadii badsato si aada macaariftaas iyo khayrkaas qalbi saafi ah ay ugu dhacaan nebiga sal ll ly slam jibriilow la kulmaa waa isdiyaarina sadaqadan uu la baxaayo iyo khayrka iyo deeqdan badan uu la imaanaya waa isdiyaarin ogow waa isdiyaarinaya markii la dheelminayey rasuulka sal ll ly salam waa tii inta laga jeexay qalbiga la nadiifiyey qalbigiisa isagoo awalba qalbigiisu nadiif uu ahaa ayaa lasii nadiifiyey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi intaas maxay tahay rabbigow la kulma waa waa lasii diyaarina marka mawsimka khayrka iyo waqtiyada meelaha aada ka filayso khayr diineed inuu ka imaanayo inta aadan imaanin qalbiga inaad nadiifisaa fiican alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yihi bacdu salaf waxay ahaayeen marka ay xalqada cilmiga imaanayaan sadaqay soo baxsan jireen waxbay sadaqaysan jireen si cilmigaas ay ugu intifaacsadaan ila cilmigu badnaansho keliya waxba kuma laha intifaacu wax ku leeyahay in yar ood ku- ku intifaacdo yaa ka khayr badan cilmi badan ood maskax maskax ku qabato ayb taskiyadaas marka maanta taskiyatu nufuus waa yar tahay nufuusta in la dahiro oo loo diyaariyo khayrka taasaa naga nagu yar ayb marka wuxuu waa la baranaa intifaacna ma leh intifaacoodii waa yar yahay ayb tarjamada marka xadiidku ay ismudaabaqeynayaan قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن النبي وحلو بنيجي جري قرآنك كل عام سنة كستا مرة مرة فعرض عليه مرتين لما جير يا لو بندقي في العام الذي قبض سنة كلا أوفصدي وكان يعتكف كل عام سنة كسtaa نبgu اعتiكاaفi jiray caشhرa toban فاعتكفa عشhريiنa لabaatan ayuu اعتiكاaفay في الcاam الذي qبضa فيiهi sanadkii la oofsaday يعني daacadii intii hore waa kasii badiyey baaب القراء مiن أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم أصxaab dadkii qurاada ahay qurآaan akhriska yaqaanay aad qur-aanka u yaqaanay ee أصxaabta nebiga ka mida ayuu u baab yahay quraadu marka way badnaayeen abubakar waa ka mid ahaa khulafaa uraashidiinta afartaa way ka mid ahaayeen rag kaloo aad iyagana loogu yaqaanayna waa jireen qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbaةu can camri can ibraahiima can masruuqin dakara cabdulaahi dakara cabdullaahi bnu camrin waxa uu xusay cabdullaahi bnu camr bn اlcaas cabdالlahi bn mascuud ayuu sheegay faqaala waxa uu yidhi laa azaalu أxibuhu anigu ka tegi maayo inaan jecelahay ibn mascuud samictu الnabiya sal ه slm yaquul nebigoo dhahayaan maqlay khudu اlqur'aana min arbacatin qur-aanka afar qofood ka barta oo ka qaata min cabdillaahi bni mascuud wa saalimin wa mucaadin wa ubay bni kacbin afartaa nin ka barta cabdullahi bni mascuud buu u hormariyey marka marka maalinkii aan nebiga sidaa ka maqlayba kadib kama aanan zuulin inaan jecelahay cabdullahi bn mascuud qaala shaqiiqun fajalastu fi lxalaqi xalqadii baan fadhiistay asmacu maa yaquuluun waxa ay dhahayaan baan maqlay dhegaysanayay famaa samictu ma aanan maqlin raaddan mid radiyo oo yaquulu gayra dalika warkaas keyrkiis dhaho yani hadalkaa markuu yidhi dadkii meesha fadhiyey cid inkirtay ma jirin kulligood waa waa way way way sugeen ayb taa marka waxay kutusaysaa arrin mashhuur ah oo caan ah saxaabada agtooda ka ah inay ahayd raggan qur-aanka siday u yaqaaneen ayb de saxaabiga marka la yidhaha qur-aanka u yaqaanay de macaanideedu waxay tahay fiqigiisana waa yaqaanay qur-aanka ayb ayb afartan miyay marka ku koobnaayeen maya oo hadda yacni qaabka xadiidku hadda uu u yimid waxaa weeyaan khudu lqur'aana min arbacatin qur-aanka afar ka barta inaynan jirin maaha qof kaloo qur-aan yaqaana ma jira lagama wado qaala xadaanaa cumar bnu xafsin xadiidkan marka waa xadiidkii shan kumaad wahay raqamka xadiidkan waa shan kun waay macnaheedu waxay tahay shan kun oo xadiidan kitaabka ka akrinay alxamdu lilah isaga marka waxaa ka dhiman shan marka loo qaybiyo laba qayboodaa ka dhiman marka saddex qayb iyo xoogaa waa soo marnay wax yaraa dhiman marka laba kun iyo shan boqoloo xadiid meelahaasaa dhiman bes intii badnayd waa soo dhaafna marka xoogaa aan isaga sii bishaaraysanno ayb qaala xadaanaa camru bnu xafsin qaala xadaanaa abi wahuwa xafs bnu khiyaad qaala xadaanaa alacmash dadku hadduu u dheeraado xoogaa dersiga waa ku caajisaan soomaalida ayb laakiin haddii la yska daba joogo la daba joogo yani khayra iska imaanay ayb wax kaloo hadda la daba joogi lahay oo ka fiican xadiidka rasuulka ma leh nacam halkaasaa la tegi lahay xan iyo la geli lahay nacam marka ixtisaab iyo qofka inuu sameeyaa fiican qaala xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash an shaqiiq bni an shaqii qaala xadaanaa shaqiiq bnu salama huwa abu waa'il qaala khaطabanaa cabdullaahi cabdullahi bni mascuud waaye faqaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laqad akhadtu waxaan ka qaatay min fii rasuuli اllahi sal ا slam rasuulka afkiisa bidcan وasabciina suuratan toddobaatan iyo dhowr suurad ayaan ka qaatay nebiga afkiisa oo aan toos uga qaatay wallaahi baan ku dhaartee laqad calima asxaabu nabiyi sal l salam nebiga asxaabtiisii way ogaadeen annii aniga min aclamihim bikitaab illaahi inaan ahay kan kuwa ugu aqoonta badan kitaabka alle inaan ka mid ahay wamaa ana aniguna ma ahi bikhayrihim midka ugu fiican oo ugu khayr badanna ma ahi tawaaduciisay kutusay marka ayb wuxuu leeyahay kitaabka ilaahay inaan aqaano oo dadka yaqaan aan ku jiro waa i ogaayeen asxaabta haddana ninka ugu fadli badan oo ugu khayr badan ma ahi marka waxaa laga qaadanaya cabdullahi bn mascuud inuu jamciyey qur-aanka marka qala xadaanii mxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can اlacmash mxamed bnu kaiir alcabdi weeyaan qaala akhbaranaa sufyaan huwa thawriyu sanadka waa kuufi can اlacmash can ibraahiima wahuwa ibraahim bnu yaziid annakhaci can calqamata qaal kunaa biximsa magaalada xims layraa ayaan joognay oo hadda suuriya ku taalo faqara'a bnu mascuudin ibnu mascuud wuxuu akhriyey suurata yuusuf faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi maa haakada unzilad sidaan looma soo dejinin yani qiraa'adiisiibu wuxuu leeyahay sidaan ma ma loo soo dejinin qaala waxa uu yidhi qara'tu calaa rasuuli illahi sal ll ly slam nebigaanba ku kor akhriyey oo ogolaaday adi maxaa tahay uu leeyahay marka faqaala waxa uu yidhi axsanta waa wanaag samaysay wawajada minhu ninkii wuxuu ka dareemay ibnu mascuud riixa alkhamri khamro urkeed ayuu ka dareemay inay khamri kasoo ka soo uraayo faqaala waxa uu yidhi atajmacu ma waxaad isu geynaysaa an tukadiba bikitaabi illaahi kitaabkii allana inaad beeniso watashraba alkhamra ma labadaasaa isku dareen kitaabkii allana qiraa'adii nebiga laga maqlayna inaad tiraa maya saan looma soo dejinin amrina aada cabto labadaas maa isku darey fadarabahu lxadda xadkii khamrada ayuu ku dhuftay marka waa garaacay marka ibnu mascuud marka shaam walaayo uma oolinoo kama teli jirin sidee meeshaanna waa shaam sidee marka uu u dilayna imaamu nawowi wuxuu leeyahay hada maxmuulu calى ana bna mascuudi kanat lahu wilaayatu iqaamati اlxuduudi niyaabata can اlimaam fasax inuu imaamka ka haystaa laga yaabaa meeshaas orada xuduudda ka soo oog iyo in la yidhi imaa cumuuman wa imaa khusuusan ayib waxaa laga yaabaa walaayo un si inuu ugu lahaa oo naa'ib uu ka ahaa ama wakiil uu ka ahaa ninkii markaas madaxda ahaa koo masalada labaad waxay tahay qofku hadday khamre ka soo urayso ma la garaaca madaahibta badankood waxay qabaan maya ur ur keliya inaan lagu garaacaynin oo markaa de qariino kale iyo wax kale waa inay la jirto qariinadu marka waxay noqon kartaa war khamradana kaa soo uraysa maxay tahay haa waan soo cabay isagaa qirtay marka marka iqraarkiisa iyo khamradan urkeeda iyo waa qariinay noqona iqraar ibnulmundir isaga wuxuu yidhaahdaa bacdi salaf waxay dhaheen qofka lagu yaqaanay awal khamrada ama dadka faasiqiinta ah ayagu bimujarad inay ka soo urayso iyo inay matagayaan iyo waa lagu xadi karaa laakiin nin aan awal hore loogu aqoonin ama aanba laga aqoonin ma la yeelayo taas oo yacni ma ma lagu xadaayo waa ka soo uraya keliya leanna waa dhici karta inuu ku qaldamay weel meel yaallo khamri ku jirto inuu biyo u maleeyo iska cabay waa dhici kartaa soo ma in lagu qasbay baa dhici karto xuduuddana waa laga ilaaliyaa shubuhaadka cumaan iyo isagu laakiin cumaan madhabtiisa waxay ahayd baa leeyahay ninka ay ka soo urayso oo matagaayo inuu ku xado ayb xuduudan ugu tegi doono in sha allah kitaab اlxuduud iyo meelahaas ayb qala xadaثna cmar bnu xafsi qala xadaثna abi qala xadaثna اlأcmash qala xadaثna mslim can masruuqi qaal qala cabdالlahi radيa اllah cnه wallahi اladi laa ilaha غayruhu allan ku dhaaranayaaye macbuud xaq lagu caabudaayo isaga aan ahayn ounan jirin maa unzilat suuratun suurad ma la soo dejinin min kitaab illahi ilaahay kitaabkiisa ka mida ilaa ana aclamu ayna nasalat ilaa anigu waxaan aqaanaa meeshay kusoo degtay walaa unzilat aayatun min kitaab illaah aayad kitaabka alle lagu soo dejiyeyna ma jirto ilaa ana aclamu hadday jirto waan ogaa aniga fii man unzilad ciddii lagu soo dejiyey ciddii lagu soo dejiyey meeshii lagu soo dejiyey waa aqaanaa bal cilmigiisa feeri walow aclamu haddaan ogaan lahaa axadan qof aclama minii bikitaab illaah qof aniga igaga aqoon badan ilaahay kitaabkiisa tuballiquhu libilu geela awrtu ay gaa gaarsiinayso la rakibtu ilayhi waa u fuuli lahaayo waa aadi lahaa isagoo cilmigaas leh haddana wuxuu diyaar u yahay inuu sii ziyaadsado ninkii karoon inuu dhegaysto ayuu diyaar u yahay kibir iyo ma qabo ayb qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa hamaamu huwa bnu yaxya alcawdiyu qaala xadaanaa qataadatu qaal sa'altu anas bna maalikin radia allahu canhu ayaan su-aalay man jamaca alqur'aana calaa cahdi nabiy sal l slam waqtigii nebiga yaa qur-aanka jamciyey qaala arbacatun afar ayuu yidhi kulluhum min alansaar dhammaantoodna waxay ka mid ahaayeen ansaar ubay bnu kacbin wa mucaadi bnu jabal wa zayd bnu haabitin wa abu zayd abu zaydkaas magaciisa qays bnu sakan ayaa la dhihi jiray waana soo marnay kitaabu alfadaa'il ayaan ku soo marnay manaaqib alansaar ayb weliba ninkan anas adeeradiisuu ka mid ahaa wou dhintay ilmo ma dhalin annagaa dhaxalnay yidhi anas ayb xadiidka dambe uu ku keeni doono taabacahu alfadl bnu muusa can xuseyn bni waaqidin can humaamata can anas riwaayada marka humaama qaarkeed ayaa waxay leedahay qur-aanka maba jamcinin ilaa afar xasri ayaa ka muuqdo walidaalika marka midaasi bukhaari hadda ma keenin waa iska ishaaro ahaan unbuu u maray ayb qaala xadaanaa mucala bnu asad qaala xadaanaa cabdullahi bnu lmusanى qaala xadaanii haabitun اlbunaaniyu wahumaamatu can anasi qaal maata الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigii waa dhintay walam yajmac اlqur'aana gayru arbacati iyadoo qur-aanku uusan jamcinin afar cidaan ahayn abudardaa wa mucaadi bnu jabal wa zayd bnu haabit wa abu zayd qaala waxa uu yidhi wanaxnu warinaahu annagaa dhaxalnay ninkaas abu zaydka ayb marka abudardaa uu ku soo daray meeshaan ayb ayb midaan marka xadiidkan siyaabo kala duduwana looga jawaabay afartan iyo xasrigan iyo yani maqsuud maaha ama yani mafhuum ma leh ayb ilaa marka taqriiban sideed jawaab ayuu meesha ku dhigay ayb oo jawaabaha qaarkood ay tahay yani cid kale ma jamcinin bimacnaa cid kale dadka ma baraynin in laga wado afartaan ayagu waa u fariisteen inay dadka qur-aanka baraan ayb qaaraasaa ku towjiihina adu marka ibnu xajarka aada u qoray mutaabacadan uu ishaarayna wuxuu yihi hada tacliiq wasanhu isxaaq bnu raahuya fi musnadihi can اlfadl bni musa bihi uma akhrajahu اlmusanifu min طariiq cabdillahi bn اlmusanى xadaanii haabit اlbunaaniyu wahumaamatu can anas qaala maata اnabiyu sal l slam walam yajmac اlqur'ana gayru arbacati fadakara اlxadiid فkhالف الرواaية qتاadة من وجهyن أxadهma التصريiح بصيغة الxصر في الأربcaة laba meel ayay riwaayada dambe ku hor khilaa xadiidka qataada ay khilaafsan tahay meesha koowaad waa siiqada oo xasriga ah meesha labaadna waa dikru abidardaa ayb taasuu marka kasii hadlay marka ariiqa qataadaadna moodaa inuu xoog badan yahay lanna riwaayada humaama khilaaf baa ku jira marna qataaday waafaqaysaa ayb taasaa marka duruq badan ayb qaala xadaanaa sadqة bn اlfadl qaala akhbaranii yaxyaa can sufyaana can xabiib bni abi haabitin can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaal qaala cumaru ubayun ubay bnu kacab aqra'unaa ka noogu qur-aan akhris badan w qur-aanka noogu yaqaan wainaa anaguna lanadacu waxaan ka tegaynaa min laxni ubayin ubay qowlkiisa yani qiraa'adiisa waa iyo qowlka laxnigaadna qiraaa qowlkaa laga wadaa wa ubayun yaquulu ubayunna oo dhahayo akhadtuhu min fii rasuuli llahi sal ll ly slam nabiga afkiisaan ka qaatay anay qiraa'adan aada igu diideysaan falaa atrukuhu lishayin waxaan marka nebiga ka qaatay cidna uga tegi maayo qaala allahu tacaalaa cumar marka sababtay uga tageen ayuu sheegaa marka alla wuxuu yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minhaa aw milihaa yani cumar wuxuu leeyahay kaannahu waa la nasakhay ubay wuu ka qaatay nebiga laakiin in la nasakhay buynan ogeyn marka annaga taasaan ogaanay saasaan uga tegaynaa wa ayb baabu fadli faatixati اlkitaab faatixada fadligeeda cadayntiisii u baab yahay qaala xadaanaa cali bn cabdillaahi huwa اlmadiniyu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii khubayb bnu cabdiraxmaan can xafs bni caasim can abi saciid bn اlmucallaa qaala kuntu usallii waa tukanaye fadacaanii nabiyu sal l slam nabigaa ii yeeray falam ujibhu ma aanan uma aanan ka jawaabinoo salaadaan ku jiray qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii kuntu usallii waa tukanaayey qaala waxau yidhi alam yaqul illaahu alla miyounan dhihin istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum uma qaala alaa ucallimuka mamiyaanan ku baraynin soo kuma baro acdama suuratin suurad midda ugu weynin badan fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa qabla an takhruja min almasjidi masjidka inta aada ka bixin faaqada biyadii gacantayduu qabtay falamaa aradnaa markaan doonnay an nakhruja inaan baxno qultu yaa rasuula allah inaka qulta waxaa tidhi la ucallimanaka acdama suuratin min alqur'aan ayaan ku barayaa qaala alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin hiya sabcu اlmahaani wاlqur'aan اlcadiim aladii uutiituhu kitaabu tafsiiraan kusoo marnay suuratu alanfaal iyo suurat اlfaatixa labadaba qaala xadaanii moxamed bn اlmuhanaa mubaabaqadunad waa iska caddahay oo fadliga faatixada ayuu xadiidku tilmaama tarjamadana intaas u qaala xadaanii moxamed bnu اlmuhanaa wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa wahbun qaala xadaanaa hishaamu can muxamadi can macbadin can abi saciidin اlkhudriyi qaal kunaa fii masiirin socod ayaan ku jirnay ayb kunaa waxaanu ahayn fii masiirin safar ayb lanaa annaga aan safrayno annaga aan lahayn socod fanazalnaa waa degnay fa jaaءat jaariyatun gabar baa timid faqaalat waxay tidhi ina sayida alxayi saliimun ina sayida alxayi dadka meeshaan degan odaygooda saliimun waa la qaniinay carabta waxay yaqaaneen tafaaulka tafaaul nin hadda bahal qaniinay oo haraan qaniinay ayay leeyihiin waa nabad qabaa saliim waa qofka nabad qabo oo nabad galay waana la qaniinay waa tafaa-ulkooda kutuseen ina sayi ina sayida alxayi saliimun yani waa la qaniinay unbay hadda ka wadaan waa nabad qabaa yani waa roon yahay waa la qaniineyn waana la qaniinay marka hadda siyaaqasaad ka arkayso ayb waxaad arkaysaa dhulka lama degaanka waxay ku magacaabayaan mafaaza almafaaza mafaazada maxaa laga wadaa meel lagu liibaanayo meel lagu liibaanayo waa dhul bahgooyo ah oo cidla-a waay oo qofkuba uu ku dhimanayo oo leey ah ayay waxay ku magacaabayaan mafaazahu meel lagu liibaanayo wayna fiican tahay hadda dawaabu qofku waa de mar walba hadduu afkiisa khayrka iyo wanaagga ku badiyo wuu hela ayb bikhilaafa annaga dhaqankeenna cagsi waay waa cagsi wax qofka isagoo iska fiican baaba laga yaabaa xaalkaaga ka waran haddii la yidhaahdo xaal xun un inuu ka wareego ayb guri bakti ah ilmo yaryaroo bakti ah buu kuleeyahay yaa ii joogaan gurigii guri xuna ii joogo guri xun baabuur xun wiilkii xumaah waa afkeenna waa ku badan tahay soo maa waa kii kii xumaay meeshaan kasoo fiiriya u leeyahay kii fiicnaay ma dhahaya xataa marka cagsi cagsiyaan isku nahay ayb oa marka tafaa-ulku waa wanaagsanya nebiguna waa jeclaan jiray asmaada xataa xoogaa ay ku jirta tafaa-ulka nebigu waa jeclaay markuu maqlo qisadii xudaybiye markaan marayne ninkii suhayl ibnu camrin oo soo socda markii nebiga loo sheegay yaa yaa soo socda suhayl qad sahula amrukum arrinkiina waa fududaaday yidhi markaan yani magaciisu ka ka qaadaan ayb mar walba marka qofku inuu uun yacni uu sidaas tafaa-ulkaas uu ku dadaalaa fiican ina sayida alxayi saliimun ayb wa ina nafaranaa dadkeen raggeennana hayabun waa maqan yihiin oo rag ma hayno faal minkum raaqin mid wax tufaa oo tuf sameeyaama idinku jiraa faqaama macaha rajulun nin ayaa kacay a u kacay ma ninkuna waa abu saciid laftirkiisa bacdu riwaayat say tilmaamayaan maa kunnaa ma aanaan ahayn na'bunuhu inaan ku tuhmaynay biruqyatin ruqyo tuf kuma aanan tuhmaynin yacnii nin aan hadda tuf aan ku tabayno ama nin wax ku tufo ma aanan u aqoonin ayb faraqaahu wuu ku tufay fa bara'a waa raystay fa amara lahu bihalaaثiina shaatan soddon neef oo ari ah ayaa la siiyey oo u amray ninkii wasaqaanaa labanan caanana waana waraabiyey falamaa rajaca markuu laabtay soo laabtay qulnaa lahu waxaanu ku niri akunta tuxsinu ruqyatan warniyow adiga tufta ma wanaajin kartay ma taqaanay aw kunta tarqii ma tufi jirtay qaala laa buu yidhi maya maa raqaytu ilaa biumi lkitaab faatixada ma aanan wax kale kuma tufin qulnaa laa tuxdisuu shay-an xataa na'tiya waxaan nidhi buu yidhi marka waxba ha cusboonaysiinina oo arrin ha la imaaninina oo xoolahan ku saabsan ilaa aan u tagno oo nas'ala nebiya sal alla ly slam ama nebiga aan ka su'aalno war xoolahan haaya waxba yaan lagu samaynin ilaa aan nebiga weydiinno falamaa qadimna almadiinata markaan soo galnay dakarnaahu nebigaan u sheegnay linabiyi sal ly slam faqaala wamaa kaana yudriihi oo maxaa ogeysiiyey annahaa ruqyatun faatixadu inay tuf tahay maxaa ogeysiiye waa yaabe iqsimuu qaybiya qaybsada wadribuu lii bisahmin anigana qayb isiiya anigana qaybka dhinac iga geliy ayuu yidhi iyaga qalbigoodu ku wanaajina marka nebiga xalaal dayiba inay tahay buu rabaa inuu tuso haddii isaga nebigiiba uu cunay xalaal maa ka dambaysa marka waa maya salawaatu ullahi wasalaamu calayh faatixada marka fadligeeda ayaa ayay ku tusaysaa hal faatixa lagu aqriyey ninkii hore ka raystay taaiir xoog badanay leedahay ibnulqayim wuxuu yidhi muddo cabbaar muddo ayaa waxaan joogay maka oo aan zamzam xanuun aad u daran oo i qabtay waxaan cabayey uu yidhi biyaha zamzamka faatixadana waan isku akrinaya yidhi asraar faatixada waxaan ka arkay uu yidhi aan la koobi karin iyo taaiir aad u cajiib badan ayaan ku arkay marka qofku hadduu aaminsan yahay oo macaanideeda fahmaayo oo yacni dawadeedu uu ku kalsoon yahay rabbi oo u alla alla bariga uu ku dadaalo kalsoonida uu ku qabana uu ku dadaalo waa lagu caafinaya wa qaala abuu macmarin ayb abu macmarkan marka dhowr macnaa lagu sheegay ayb ayb oo waxaa la yidhi abu macmarkan oo xadi tacliiqa hadda lagu keenay ayb tacliiqan sidiisaba faa'iidadiisa horta muxuu- maxay tahayna waqaala abu macmarin xadaanaa cabdulwaariث qaala xadaanaa hishaam qaala xadaanaa moxamed bnu siriin qaala xadaanii macbad bnu siriin can abi saciidin اlkhudriyi bihada faa'iidada marka waxay tahay aلtasriixu bالtaxdiiثi min moxamed bni siriin lhishaam hishaam moxamed bnu siriin taxdiid ayna uga wariyey faa-iidadu waa taas riwaayadii hore waxay ahayd hishaam can moxamed midaana xadaanii moxamed xadaanaa moxamedun ayuu yidhi ayb laba mowduc baa marka cancano lagu sheegaya midaan hadda taxdiid lagu caddeeyey ayb abu macmarkana abu caliyin aljayaani ee wuxuu tilmaamay ayb anahu waqaca cinda alqaabisiyi can abi zayd bisanadi ilaa moxamed bni siriin waxadaanii macbad bnu siriin biwaaw lcafi ayaa uga jirta qaala wasawaabu xadfuha ayb baabu fadli suurati اlbaqara suuratu اlbaqara fadligeeda caddayntiisii uu baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa shucbaة can sulaymaana can ibrahim can cabdiraxmaan wahuwa cabdiraxmaan bni yaziid can abi mascuudi wahuwa albadriyu cuqbaة bnu camrin can الnabiy sal ا l slm qaal man qara'a biاlaaayatayn qofkii labadii aayadood akhriyo qال وxadثna أbو نعيم qال xadثna سفyاn عن maنsوr عن إbrاhيم عن cبدالرحمن بن يزيد عن أbي مسعوud رaضي الله عanه qاal qاla النبي sl اه sلم maن qرأa بالآaيتين qofkii أkriyo min آkhiri sوraة الbqرة suuraة الbqرة labada aayadooda ugu danbaysa ah fيi laylaة habeen kafataahu way ku filan yihiin riwaayadan dambe marka waa sii caddaynay labada aayadood oo laga akrinaayo waa labada dambe aamana arasuulu laa yukalifu اllahu iimaanka arkaantiisa kuwa ugu waaweyn ayaa ku jiro meeshaas ayb iyo saxaabadii nebiga siday u hogaansanaayeen iyo wax badan baa laga faa'iideysanaya kafataahu waa ku filan tahay maxay kaga filan tahayna waxaa leeyihi waxay kaga filan tahay salaatuleil habeenkii hadduu tukan jiray oo cawadaas uunan tukanin labadan aayadoodna uu akhriyey qiyaamuleelkii ayagaa u gelaya booskiisa oo ugaga filan ayb sidaa waa lagu macneeyey macno kale waxay tahay kafataahu way ku filan yihiinoo wax lagu xirsi xirto oo laysku xijaabo oo shaydaanka shartiisa laysaga xijaabo oo u dhiman male ninkaasna labadan hadduu akhristo bis waa waa u xirsi xiran yahay ayb iyagaa marka waxay ugu filan yihiin xijaab ayb oo inay ilaaliyaan macaani kalena marka waa lagu waa lagu tilmaamay labadaas macnaas ugu waaweyn ayb wa qaala cuثmaan bnu اlhaytham qaala xadaثanaa cawf can moxamed bni siriin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal wakalanii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nebigu waa i wakiishay bixifdi zakaati ramadaan ramadaanka sakadiisa inaan ilaaliyo gaar ka qabto fa ataanii aatin mid yimaada ayaa ii yimid fajacala wuxuu gudagalay yaxuu min aطacaami cuntadii xaggeeda inuu faraqa ku hoobsanayo ayb faataanii aatin mid yimaada ii yimid fajacala wuxuu gudagalay yaxuu inuu hoobinayo min aطacaami cuntada xaggeeda inuu wax ka hoobsanayo faakadtuhu waan qabtay faqultu la arfacanaka ilaa rasuuli اlahi sal l slam waxaan ihi ilaahan ku dhaartaye waxaan kuu koryeelayaa nebiga nebigaan kuu geynayaa faqasa alxadiida xadiidkiibuu ka qiseeyey raacay waday faqaala nebigu wuxuu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika firaashkaaga haddaad gasho faqra' aayat اlkursiyi akri lan yazaala ka tegi maayo macaka adiga la jirkaaga min allaahi alla xaggiisa xaafidun mid ku dhowraa inuu yahay adiga macaaga la jirkaaga mid ku xifdiyo oo xagga alle weliba laga soo diray xagga alle ka ahaaday kaa tegi maayo waa lagu ilaalinaya walaa yaqrabuka shaydaanun shaydaanna makuu soo dhowaanayo xataa tusbixa ilaa aad ka waaberiisato ayb faqasa alxadiida faqaala marka wa sidaan dhahayo waa ninkii uu imaanayay wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi sadaqaka run buu kuu sheegay wa huwa kaduub waa been badane isaga daaka shaydaanun waa shaydaanu yidhi kaasi midkaas aada la warramaysay shaydaan buu ahaa warkan uu kuu sheegayna runuu ku sheegay oo aayatulkursiga qofkii akhristo shaydaan inuunan u soo dhowaanaynin waa run ayb markaa suurat lbaqaray ku jirtaa aayatulkursi suurat lbaqara fadligeedu marka waa taas xadiidkanna waa soo marnayo waxaan ku soo marnay kitaabu lwakaala baabu fadli fadli اlkahfi suurat اlkahfi fadligeeda ayuu u baab yahay caddayntiisa qaala xadaanaa camru bnu khaalidi qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaanaa abu isxaaq can اlbarا qaala kana rajulu nin wuxuu ahaa yaqra'u suuraة اlkahfi ayuu akhrinayay wailaa jaanibihi dhinaciisana xisaanu faras ayaa joogay marbuuطun la xiray bishaطanayni laba xarig fataqashathu waxaa dabooshay saxaabatun daruur fajacalad waxay guda gashay daruurtii tadmuu inay soo dhowaanayso watadmuu ay soo dhowaanayso qur-aankiibay kusoo degaysaa ay usoo dhowaanaysaa qiraa'adaas meesha ka socoto ninkaasuna wuxuu ahaa qur-aanka akhrinaya usayd ibnu xudayr radia allaahu canhu wajacala farasuhu faraskiisuna wuxuu bilaabay yanfiru inuu didaayo qoobka uu kor u qaadayo falamaa asbaxa markuu waa beriistay ata nabiya sal l slam nebigu u yimid fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay faqaala waxa uu yidhi tilka asakiinatu waa xasiloonidii taas tanasalat bilqur'aan qur-aankii bay la soo degtay waxaas aada arkayso xasilooni iyo deganaan xag alle ka timid oo qur-aanka la timid la soo degtay ayb suuradda u akrinaya marka suurat lkahfi ba ayd sida xadiidka ku cad fadligeeda marka ayuu daliil u yahay ayb baabu fadli suurati اlfatxi suurat اlfatxi fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii maalikun abtigiis waay maalik ismaaciila abti loo yahay can zayd bni aslam can abiihi ana rasuula اlahi sal l slam kaana yasiiru fii bacdi asfaarihi nebiga wuxuu ahaa inuu soconayay safaradiisa qaar ka mida dhexdooda wa cumaru bnu lkhaaab cumarna yasiiru macahu leylan uu la socday xilli habeen ah fasa'alahu cumaru cumar baa su-aalay can shay-in buu su-aalay arrin falam yujibhu rasuulu llahi sal l slam nebiga uma jawaabin uma sa'alahu waa su-aalay falam yujibhu uma jawaabin uma sa'alahu waa su-aalay falam yujibhu uma jawaabin faqaala cumaru fakiladka ummuka hooyadaa ha ku weyso nasarta rasuula llahi sal l salama alaaa maraad nebigii baad dhibtay saddex jeer warkii baad ku celcelisay oo dhibtay yani kullu dalika laa yujiibuka intaa dhammaantood makuu jawaabayo qaala cumaru faxaragtu baciirii ratigaygii baan dhaqaajiyey orodsiiyey xataa kuntu amaama annaas ilaa dadka hortooda aan ahaaday wa khashiitu waxaan ka baqay an yunazala fiya qur'aanun qur'aan in shanigayga laga soo dejiyo famaa nashibtu ma aanan nagaanin xataa samictu ilaa aan ka maqlay saarikhan mid qaylinayo yasruqu qaylinayo qaala faqultu waxaan idhi laqad khashiitu waxaan ka baqay an yakuuna nazla fiya qur'aan shanigeygu inuu qur-aan ka soo degay qaala fajiئtu rasuula اllahi sal slm nabigaan u imid fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala waxa uu yidhi laqad unzilat calaya leylata caaw waxaa la soo dejiyey suuratu suurad lahiya iyaduba axabu ilaya la iiga jacayl badan yahay mima طalacat bihi shamsu waxay qoraxda ku soo baxdo qoraxda markay soo baxayso adduunkao dhan ay ku soo baxayso maaha yacni waa ka wada adduunyadao dhan iyo suuraddan suuraddaanaan jeclaha uma qara'a inaa fataxnaa laka fatxan mubiina suuraddaas u akriyay xadiidka kitaabu tafsiir ayuu nagu soo maray suurat lfatxi baabu fadli qul huwa allahu axad fiihi camratu can caaishata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ayb xadiidkan marka uu soo ishaaray hadda isagoo dhammaystiran ayuu kitaabu towxiid ku keenay bacdu shuraax kirmaani uu ka mid yahay ayaa waxay yidhaahdeen fiihi camratu rawat can caaishata xadiidan fii fadli suurati اlkhlaas walamaa lam yakun calaa shardihi lam yadkurhu binasihi ma uunan sheegin kulaha maadaama shardigii bukhaari uunan waafaqaynin ee waaba sheegayba bukhaari kitaabu towxiiduu ku keenay isagaa hilmaamay kirmaani ayb qaala waana qisadii marka ninkii safarka dadka imaamka ugu ahaa oo markuu faatixada akriyaba qulwallaha iyo suurad akri jiray qaala xadaanaa cabdاllahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maliku can cabdiraxman bni cabdillaahi bni cabdiraxman bni abi sacsaca can abiihi can abi saciidin اlkhudriyi ana rajula samica rajula nin ayaa nin maqlay yaqra'u qul huwa allahu axad yuradiduhaa uu ku celcelinayo falamaa asbaxa markuu waa beriistay jaa'a ilaa rasuuli llahi sal l slam nebiguu u yimid fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay wa kaana arajula ninka waaba isaga oo yataqaaluhaa yaraysanayo yacni wuxuu is yidhi war ninkan qur-aanka waa isku yareeyey qulwallah qul huwallaha keliya hadduu akrinaayo qur-aan badan mau akriyo waa isku yareeyey buu is yidhi faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi inahaa latacdilu uluha alqur'aan macbuudka nafsadeeda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye waxay u dhigantaa qur-aanka saddex meeloodoo meel de sida ay ugu dhigantana qur-aanku axkaam iyo akhbaar iyo towxiidu ka koobmaa towxiidkii iyadii baa ka wada hadlayso saddex meelood marka meel macaanidii ku jirtay suuraddaanay ku jirtaa ayb tarjamadii xadiidkuna waa isd waa ismudaabaqaynaya ayb qaala xadaanaa cumaru bnu xafsin qaala xadaanaa abi huwa xafs bnu giyaath qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa ibraahimu wadaxaaku lmishraqiyu الضxاaك الmishraqiy ayaa l miimku waa hoos dhigan yahay ayb mishraqiy weeyaan ayb نisbaة ilىa mishraq bni زayd bni jusham bni xaashid badn min hamdan ninkaasa marka loo nisbeeya qaara marka waxay u dabdiyeen bfatxi اlmiimi wakasri الraa almashriqiy ayay dhaheen alcaskarina waxa uu yihi man fataxa almiima faqad saxaf maxaa dhacan ha wazaada abu macmarin qال xdثna ismاعيل بن جعفر عن mالك بن أنس عن cبدالرحمن بن cبدالله بن cبدالرحمن بن أbي سعسعة عن أbيه عن أbي سعيد الخdري qال أخبرني أخي qتاadة بن النعمان أن رجuلا qاma في زمن النبي sl اه sلم wqtigii nbiga ayuu istaagay salaad isagoo tukanayo yqرأ min السحr aroortii ou akrinayo qرآan qل huو الlah أxad ayuu ku istaagay ku tukanayay laa يزيد عalayha ma ka badinaynin falamaa asbaxnaa markaan waa beriisanay ataa rajulu nin baa u yimid annabiya sal l slam naxwahu xadiidka inta kale waa isla mid qaala xadaanaa cumar bnu xafs qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa ibraahimu wadaxaaku lmishraqiyu almishraqiyu sidaasuu dabdiyey abu axmed alcaskari ayb wuxuuna yihi ninkii fatxiyo miimka faqad saxafa waa qalday waxaana ood moodaa inuu ishaaraya ibn abi xaatim mashriq ayuu yihi mowdicun waa meel saasuu marka nisbo uga dhigay daara qudnina wuxuu dabdiyey mashriqiy ibnu makuulana sidaasuu dabdiyey الأمير بن ماكولا وصاحب كتاب الإكمال طيب وتبعهما ابن سمعاني sidaas uu ku raacay labadaasuu ku raacay abu sacd asamcaani fii mowdicin meel uma gafala fadakarahu bikasri اlmiimi kama qaala caskariyuna waa sheegay mishraqiy inay tahay laakin jacala qaafahu faan almishrafiyu ayuu ka dhigay markaas ibnu lahira tacqiibiye faasaaba ضحاقاً الضحاك وحوياً الضحاك بن شراحيل ويقال الضحاك بن شرحبيل لبدا مال بخارنا مال كلكم لها ماشان ما هني طيب ألغن- هل كان مالك كان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ايعجز احدكم متكين مك عاجزيا ان يقرا ثلث القران ان اقرئه في ليله هل هبين فشق ذلك عليهم ارنكا وادبتي كركودي ولا عسلاتي وقالوا وحي يراهدين اينا كانبا يضيق اولي ذلك كاياس يا رسول الله فقال waxa uu yidhi اllah الwaaxid الsamd ثuluث الqur'an suuradaas marka waa qur'aanka saddex meeloodo meel qaala alfirabriyu maxamed bn yusuf alfirabri waa raawi صaxiix waa ninka kitaabka bukhaari ka warinaya ragga ka warinaya nin ka mida samictu abaa jacfari mxamed bna abi xaatim waraaqa abi cabdillaah bukhaari ninka waxu qorqori jiray ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo qaala abu cabdillaahi imaamu albukhaari wuxuu yidhi can ibraahiima mursalun wa can الضaxaak almishraqiyi musnadun xadiidka sanadkiisa feeri acmash kadib acmash meeqa sheekhu ka warina ya acmash iyuu ka warinaya ibraahiim iyo daxaak riwaayada ibraahiim waa mursal u yidhi waa munqaica riwaayada daxaakna waa musnada mawsuula ayb labadoodu marku inay kala duwan yihiin oo meeshaa ku ishaaray mursalkana wuxuu ka wadaa inqiaac ayb marka waaa bukhaari irsaalka inuu inqiaac ku ilaaqo ayaa laga fahmaa meelahan oo kale ayb طيب طيب باب فضل المعوذات معوذاتك فضلgooda cadayntiisii u baab yahay معawdateynki iyo qul wallahna uu ku jiro qaala xadaثna cabdالlah bn yuسف whuwa الtinisiyu qaala akhbarana malik can ibni شhihaab can curwata can caaئiشhaةa radي الlahu canha ana rasuula اlahi sal ه ly slam kana ida اshtakaa nebigu wuxuu ahaa hadduu xanuunsado yaqra'u calىa nafsihi bاlmucawidaat ayuu isku akrinayey ayb wayanfuhu waa afuufaye gacantuu afuufayey falama اshtada wajacuhu xanuunkiisu markuu darnaaday kuntu aqra'u calayhi anaa ku aqrin jiray wa amsaxu biyadihi gacantiisa ayaana ku masixi jiray rajaa'a barakatihaa gacantiisa barakadeeda rajaan rajaynayay yani anaan intaan ku akriyo ayaan gacantiisa aan ku afuufi jiray gacantiisaan marka isu marmarin jiray isaga leanna gacantiisa iyo gacanteeda tiisaa barako badan taasi ka wada قال xdثna qتyبة بن سعيid qال xadثna المفضل عن cqyل عن بن شهاaب عن cروة عن cاaئشhaةa أن النبي sلى اه علي وسلم kاna إda أwى إilى فirاaشhihi kula leyلة nebigu hadduu فiraashkiisa galo habeen kasto jamaca kafayhi labadiisa calaacalood ayuu ururinayey ثuma nafha فيihima waa ku afuufayey faqarأa فيihima qل huوa الlah أحد وqل acuudu birabbi اlfalq wqul acuudu birabbi الnaas uma yamsaxu bihimaa wuxuu ku masaxayay gacmihiisa ma staطaaca wuxuu awoodo oo min jasadihi jirkiisa ah yabda'u bihimaa wuxuu kula bilaabayey calaa ra'sihi madaxiisa iyo wajhi iyo wejigiisa wamaa aqbala wixii hore soo jiro oo min jasadihi jirkiisa ka mida yafcalu dalika alaaa maraat saddex jeer ayuu sidaa sameynaya waa inay marka fadli badan yihiin ayb wabilahi towfiiq sal allah sala ala nabiina mxamed